قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاد بسم الله الxamdu لله رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رasuuli الlah magaciygii saddexaad waxaa la yihahdaa cabdilatiif maxmed sheekh xasan waxaa waye maktabka aan kasoo shaqeeyey maktabka jeeshka oo aan kasoo shaqeeyey laba meelood shabeellada hoose iyo mudug maanta anigoo dhallinyaro ah oo ilaahay subxaana watacaala oo u siiyey dhalinyaro meesha ugu ficneed waxay u qasbay inaan camaladiis jaadi aan fuliyo waxaa weeyaan horta ilaahay subxaana watacaala madda koobad aan raadinayo waxaa weye ilaahay subxaana watacaala raalaashidiisa iyo inaan helo jannadiisa tan kalena waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah oo lalaynaya habeen iyo maalin oo wilaayooyinka lagu baabi'inaya weeyaan tan kale ah ay u dhiirigelisay inaan maanta alcamaliyatul isjaadi aan fuliyo waxaa weeyaan aayadaha qur-aanka ilaahay subxaana watacaala oo ku leeyahay wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtiqaa'a mardaati illah wallahu ra'uufun bilcibaad dadka waxaa ka mid ah dad ilaahi subxana watacaala naftooda ka gadanaya oo isyaadiyan qimaasi galaya marka ilaahi subxana watacaala waxaan ka rajeynaya marka i aqbalo oo ilaahi subxana watacaala raalli iga noqdo marka ilaahi subxana watacaala waxaan ka rajeynaya inuu ilaahi isugu anin ilaa aan ilaahi subxana wataala kala kulmay gaala waxaan leeyahay horta waxaa weeyaan waddankan idinka ma lihdeen waxaa wad ku imaateen waanig waxaad rabtaan gumeysi annagana aqbali mayno insha allahu tacaala waxaa weeyaan katiibada sharafka ciisiga waxay u taagan tahay inkay baabiyaan ay waddanka idinka saaraan waxaad rabtaan inaad dadka muslimiinta aad gumeysataan oo aad baabi'isaan annagana waa diidnay waxaa weeyaan waxaad maanta u timaadaan waxaad leedihin waad nabadaan sugaynaa waxabaan samaynaynaa annagana waxaa weeyaan ma rabna nabadiina waxaa weeyaan marka waxaad u imaateen meeshaan inaad dadka muslimiinta aad baabi'isaan oo ilahi subxana watacaala diintiisa aad tirtirtaan annaga baan u jeednaa laakiin dad muslimiin ah aan ku baraarugsanin ayaa iska jira aad waxaad rabtaan inaad duufsataan waxaa weeyaan dadka muslimiinta ahna waa inay kuwadna qaataan xilli kasta la dilayo oo meel kasta lagu baabi'inayo insha allahu tacaala camaliyaadkan saan baan u wada doonaa idankan waxaa weeyaan idinkoo baaba'ay waxaa lidin geenaa waddankiina insha allahu tacaala gaalada cadaanka oo ilaahi subxaana watacaala ka furtay oo maanta nagu soo duulay waxaa weeyaan insha allahu tacaala waxaan leeyahay maalin oo maalinta aan ahayn insha allahu tacala waxaan kugu imaan doonaa meeshaad joogto iyo guryahaada waxaa weeyaan insha allahu tacaala annagana waxaa weeyaan sideenaba ilaahi subxaana watacaala waxuu nagu fadilay inaan guuleysanayo insha allah waxaa weeye idankana waxaa weeyaan guuldarra ayaad hooy u tihiin insha allahu tacaala waxaa weeyaan waad ogtihiin maanta uu weyn yahay fare maraykan oo kusoo jabay duulaankii uu ku qaaday afghanistan insha allahu tacaala maraykan oo waxaa weeye madax furirinaya waad arki doontaa insha allahu tacaala murtadiinta waxaan leeyahay horta ilahi subxana wataala aydiis isagoo nagu amray wuxuu leeyahay yaa aladiina aamanu qaatu aladiina yaluunakum min alkufaar waljajiduu fiikum gilda ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay dadka idinku soo dhow gaalada ah tadirir waxaa weeye maanta idinkaa nagu soo dhow nagu jildi baa tihiin nagu luuqad baa tihiin marka insha allahu taala idinka xabadda idinka bilaabanayna insha allahu tacaala waxaa weeyaan anoo arkaayo murtad insha allahu tacaala inaan afarkaan ku laabanaynin insha allahu taala ilahi subxana wataala waxaan ka rajeynaya inuu gacmihii idinku xasuuqo insha allahu taala xilligan waa kugu soo wajahana insha allahu taala saacadooyinka soo socda waxaan rajeynaya in ilaahi subxana wataala aan la kulmo oo ilahi subxana wataala gacmihii idinku cadaabo insha allah dadka muslimiinta ah oo jihaadka ka fadhiya oo waxaa weeyaan xaafadaha iyo meelahaas iska jooga waxaan leeyahay ilahi subxana wataala ka cabsada war nimayow jihaadkan waajib buu idinku yahay war diintan waa loo sarafaaday marka ilahi subxana wataala ka cabsada ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay ilaa tanfiruu yacdibkum cadaaban aliima ilahi subxaana wataala wuuna cadaabaya hadduu na cadaab haddana muxuu samaynaya waastabdil qowman hayrakum insha allahu tacaala maanta way dhacday waan u jeednaa waxaan leeyahay marka ilaahay ka cabsada oo soo kaca jihaadka soo aada insha allahu tacaala hogaanka jihaadka waxaa weeyaan waxaan leeyahay insha allahu tacaala isbiru insha allah sabra waxaa weeyaan ilaahi subxaana watacaala diintiisa ku sabra maanta waxaad haysaan mas-uuliyad culus oo qof kastaba ay saaran tahay hataa aniga maanta way saaran tahay oo waxaa weeyaan islaamka boos buu igu aadiyey isla ilaahi subxana wataala waxaan ka rajeynaya inuu ii fududay idankan waxaa weeyaan kaalintiin waa inaad kasoo baxdaan waxaa weeyaan dadka muslimiinta aad u naxariisataan maanta waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah dhan idinkaba idinku jifaan idinkaba ay wax idinka sugayaan marka waxaa idin leeyahay marka ikhwaani fillah sabra insha allahu tacaala habeenii maalin waxaad usoo jeedaan sidii gaalkan oo wadanka kusoo duulay oo looga xoreyn lahaa waxaan idin leeyahay sabro marka ilahi subxana watacaala diintiisana waxay u baahan tahay sabr iyo dulqaad marka waa inaan sabrnaa insha allahu tacaala ikhwaani fillah waxaa weyaan wax kasta oo maanta jihaadkan ka yimid waa inaad ku sabrtaan gaaladana aad baabi'isaan insha allahu tacaala waxaa weyaan dadka mujaahidiinta ah haddaan fariin u diro waxaa weye waxaan leeyahay عليكم بالصبر والثبات إن شاء الله تعالى وحاول دوشين وحق هذا صبر يسكناش إن شاء الله تعالى وحاول الله سبحانه وتعالى دين تيسي ما أنت ودو تاجنتين إخواني في الله وحاول يعني ما أنت مسؤولية عرس بعد قادين دتكي وحي دول عرض ديدين أو دتكي أي قادين كدي من دتكي إسكت ورن بعد ما أنت قادين أو دينتي أه الله سبحانه وتعالى كتاب كيزبط وقرقاريسان الله سبحانه وتعالى وإن قرقاري دونا إن شاء الله تعالى مركي الله سبحانه وتعالى ما أنت دون نجعل هذا وحق كوين مجران إخواني في الله وأنا دين تاس أم أستاغنا سدد أم أستاغن هين aan waa sii labalaabnaa ilahi subxana wataala kitaabkiisii aan xilli kasta aan u gargaarnaa marka ilahi subxana watacaala waxaa weyaan isagoo nagu baraarujinaya oo waxaa weyaan jihaadkan iyo khayrkiis nagu baraarujinaya waxau leeyahay walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun waxaa weyaan marka haddaad cabsan lahayd geerka cabsan lahayd waxuu ku leeyahay ilahi subxana wataala ma dhamanin ilahi subxana wataala buu leeyahay bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun maanta ilahi subxana wataala agtiisba inaan ku noolaano oo adduunkana qurankiisa iyo rafaadkiisa aan ka tagno waxaan leeyahay marka ikhwaani fillah dad badan asxaab aan leenahay oo mujaahidiinta ay ka mid yihiin oo maanta jabhaddii aan la soo joognay ayaa jira waxaan leeyahay ikhwaani fillah waxaa weeyaan ani waxaan ahay walaalkiina waxaan ahay walaalkiinii aad garanayseen oo ahaa muscab yare waxaa weeyaan ikhwaani fillah waxaan idin leeyahay marka dulqaata oo sabra waad ogtihiin idinkoo furan joogtaan ayaan idinka soo tagay waxaa weeyaan sababta aan usoo baxayna ma ahayn inaan meelaha iska istaago waxaa weeyaan kelimatullaahi waxaa weeyaan aan usoo baxay ilahi subxana wataala kelimadiisa inay noqoto mid sarayso marka waxaa weeyaan maanta haddaan furan joognay waxaan doortay maanta ilahi subxaana wataala inaan naftayda ka iibsado oo waxaa weye insha allahu tacaala la fahiga iyo dhiigeen ilahi subxana wataala u dhawaado ikhwani fillah waxaan leeyahay marka igu soo dayda insha allahu tacaala oo wadadan ilahi subxaana watacaala in badan ka rajeeyo ilahi subxana wataala na ka baryo waxaa weyaan umradeyda kale oo meesha oo jabhadan waxaan leeyahay insha allahu tacaala isbiru sabra ilahi subxana wataala waxuu leeyahy aladiina aamanu isbiru wasaabiru waraabitu wattaqu llaha lacallakum tuflixuun sabra oo sugnaada insha allahu tacaala waxaa weeyaan waxaa weyan haddaan sabarno aan sugnaano waxaa weye wax kasta ayaa noo fududaana insha allahu tacala sabar la-aan wax ma soconayaan ikhwaani fillah waxaa waaye marka waa inaad sabartaan maamulada islaamiga oo ka dhisan wilaayooyinka waxaan leeyahay insha allahu tacaala ikhwaani fillah waxaa weyaan shay kastaba waxaa ugu horeeya ilahi subxana wataala cabsidiisa midda labaadna waxaa weyaan sabarka waxaa weyaan dad baad mas-uuliyad oodin aad haysaan waxaa weyaan waxaa laidinka rabaa inaad u naxariisataan aad u jeclanaataan waxaa weyaan marka ilahi subxaana watacaala waxuu leeyahay dadka muslimiinta u jilcanaada dadka gaaladan kuwaad adkaada dadka muslimiinta aad u naxariisataan aad u garab raacisaan ilahi subxana wataala waxaa idinka rajeyn doonaa inuu ilahi subxana wataala idin dunuubtin idin dhaafo dhanka kale haddaan usoo laabto ragga xisbada alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar waxaan leeyahay ikhwaani fillahi sabra waxa weyan maanta magaaladeed baad joogtaan dadka muslimiinta aad waxaad falaysaan macruufka waxaad reebaysaan munkarka ilahi subxana wataala u tala saarta ilahi subxana wataala diintiisa maanta waxay rabtaa gargaar oo ma ahan maanta inaan waxaa weyaan xaafadaha iska tagno oo iska fadhiisana mid qaacidoo fadhiistay aan ku dayna ma ahan waxaa weyaan maanta jihaadkan meeshuu idinkaga soo aaday waxaa weyaan marka ilahi subxana wataala وتلا سارت إن شاء الله تعالى وداش وحن لاقي إن شاء الله تعالى صبر وحاول الله سبحانه وتعالى دين تيس وحاول يعني ما أنت دبات وين بي وحاول يعني أي كدرتا وحاول قال هذا ميل كستا أي سكر صوت تكين وحكى لما عن قال هذا أنت أنا مد روش مد وامريكان مد وكان وحاول أنت صدن صوتا كلمة وحكى الأمي من وحاول من لا واحدة ويان وحاول هل دين بي وتان وحاول يعني مركز أنا هدف كيلين وحاول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ilaa aan diintooda aan ka raacno marka ikhwaan fillah annagana waa inaan diinnaa inaan ilaahi subxaana watacaala diintiisa aan ka leexno waxa weeyaan maanta annagana waxaan u fiirsanaynaa xataa laa takuuna fitna inay fitnadooda ay baaba'do ima islaamnimada ay qaataan ima ay jizyadii aan ka qaadno insha allahu tacala idinkana waxaa weeyaan wilaayooyinka aad dhex joogtaan iyo dadka muslimiinta oo u jilcnaada insha allahu tacala asxaabteyda waxaan leeyahay insha allahu tacala waxaa weeyaan ragga gaar ahaan maktabka aan ka tirsanahay hadda oo camaliyaat al-istijaabiya ragga ka tirsan waxaan leeyahay horta أولا إن شاء الله تعالى صبر إن شاء الله تعالى وحاويان إلهي سبحانه وتعالى دين تثبت وتاجنتين مانت qofkii la kalifay anaga nabad ah maanta shaqo loo dhiibay oo shaqo haya allah u fududeeyo qofkii maanta waxaa weeyaan ilahi subxana wataala shaqadiisa u doortan allah u fududeeyo shaqadiisa marka waxaan leeyahay idinkana sabra insha allahu tacaala waxaa weeyaan walaalahaygi baa tihiin maanta idinkama tagin waxaa weeyaan waxaan maanta u socdo waxaa weeye liclaa kalimatillah idinkana waad u socotaan oo maanta waad u diyaarsan tihiin aad meel kasta ugu safraysaan dhibaato kasta aad u maraysaan marka waxaa weeyaan insha allahu tacaala sabra waxaan meeshan aga dardaarmaya gaar ahaan saaxiibkayga waxaa weeyaan saaxiibkaygiiyow ilahi subxana watacaala ha ku sugo waxaa weeyaan insha allahu tacaala khayrkaada waan arkay insha allahu tacaala ilahi ha ku sugo ilahi diintaisa ha kuga hayo waxaa weeyaan markaan shahiidana insha allahu tacaala waxaa weeyaan ilahi subxana wataala ii soo bari iyo waxaa weeye saaxiibkaygii kale insha allahu tacaala akhil kariim insha allahu tacaala sina waxaan leeyahay sabr insha allahu tacaala islaamka waxaa weeyaan meesha kugu aadana ku aadanaado insha allahu tacaala diintan ha loo dulqaato waxaa kale meeshan fariin aga darayaa marka asxaabtayda oo katiibada isha cisiga iyo sharafka waxaa weeyaan oo alcamaliyaat alistijaadiya waxaan leeyahay safar insha allahu tacaala ikhwaani fillah maanta waxaad tihiin dadka ay gaalada ay ka argagaxisin baad tihiin waxa weeyaan maanta hadday maqlaan ninkan waa camali istijaadi buu u socdaa nasaan ay maqlaan ay maqlaan waxa weeyaan waa argagaxayaan waa cabsanayaan intaas dhan waxa weeyaan rugnimada aad sheegteen weeyaan qofkan waxa weeyaan sis dhan inuu afka wax ka sheegay inuu ficil ahaan u bedelaba waxa weeyaan waa shay weyn waaye qofka inuu ilaahay siiye marka waxa weeyaan maanta ilaahay subxaana watacaala ficilkiin iyo qolkiin ilaahay subxaana wataala is waafajiyey ilaahay subxaana wataala anina waxaan ka rajaynaha inuu ilaahay subxaana wataala is waafajiyo waxa weeyaan maanta waxaad dhahdaan hadal kasta aad dhahdaan iyo ficilkiin waa iswaafaqay waxa weeyaan ilaah subxaana watacaala ayuuna idin idin waafajiyey waxa weeye ilaah subxaana watacaala u tala saarta waxa weeyaan camaliyaadka iyo shaqooyinka laydin daraay meelaha adag aad tegaysaan dhulka cadowga aad ku dhex wareeganaysaan insha allahu tacaala ha lagu safro waxa weeyaan insha allahu tacaala qabiilka aan ku dhashay waxaan leeyahay jihaadkan kaalin weyn bay aad ku leedihiin ilaah subxaana wataala ha idin barakeeyo rag ma jira shahiide ilaa waxaa weeyaan waxa weye rag idinka aad dhasheen baa ku shahiida camalid ma jirta ilaa rag idinka idinka mid baa ku shahiida waxa weeyaan maanta waxa weye fadli weyn weeyaan waxa weeyaan wax qof kasta oo iska helaay ma laha marka ilaah subxaana watacaala ha idin barakeeyo oo haddana waxa weeyaan an laakiin dadku waxay leeyihiin waa dadkaas waa ansaar waa in waan u jeednaa in ansaar tihiin laakiin waxa weeyaan ani ilaa hadda waxaan arkaa duldulaal badan waxa weeyaan rag badan waxa weye hadda inta joogta hadday soo bixi lahayaan waaba kasii darnan lahayd marka waxaan leeyahay ilaah subxana wataala ka cabsada oo diintiisa ha loo gargaaro qaraabada waxa weeyaan marka waxa weye ilaah subxana watacaala diintiisa waxa maanta waxay u baahan tahay gargaar waxaan leeyahay marka istaaga oo fadhiga ka kaca insha allahu tacaala waalidka waxaan leeyahay igana insha allahu tacaala isbiru insha allahu tacaala hooye ee aababa waxaan leeyahay safra insha allahu tacaala waxa weeyaan maanta waad i dhasheen waad isoo barbaariseen hasdhihina wiilkiina maanta waa dhibooday adduunyada ku rafaaday ma ahan waxa weyan ilaah subxana wataala diintiisa baan usoo baxay maanta wax kalena maan u bixin liclaa'i kalimatillah waxa weeyaan waxaad i bari jirteen oo ii rafaadin jirteen waxa weeyaan kitaabkan buu ahaa ani kitaabkan markaan barteen waxaan fahmay inay tahay waddadii xaq ahaa marka ilaah subxana wataala kitaabkan wax loo barto waxa weeyaan waa in la raacaa marka waxa weeyaan insha ilaah subxana wataala kitaabkiisii baan raacay waxaad i barteen oo qarash igu bixseen waxa weeyaan maanta meesha la rabay baan ka taaganahay insha allahu tacaala idinka waxaan leeyahay sabro oo ilaah subxana watacaala diintiisii ha loo gargaaro hooyadeed waxaan leeyahay insha allahu tacaala sabr أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا الموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا هو إن شاء الله تعالى صبر وحاوي أن ويل كاذب عنها وأد أكسر رفاد وأن أوقع وحبضا وأتصمرتي إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أنك أخرجين أنك أكشف عقاده إن شاء الله تعالى هو يصبر إن شاء الله حاويان حاسكي وحان قدر دارمي صبر اصبري واحتسبي إن شاء الله تعالى صبر وإله سبحانه وتعالى كأجر حسابه حاويان ما أنت وأبحي إله سبحانه وتعالى كلمة دي سنة يكون مقدبا أبحي وحاويان ودكتهي إن أن أن رالي كأهي ما أنت رالي بان كأهي إن شاء الله تعالى رالي بان كأهي إله سبحانه وتعالى دين تي سنة كد دال waxaan ku leeyahay marka sabar insha allahu tacaala walaa sheedi waxaa weeyaan anigana waxaa weeyaan inaan idin soo duceysay hiligaad maqasho waxaan kale aan kugu dardaarmaya cibaadooyinka insha allahu tacaala sidaa marka horeba aan kugu soo dardaarmay haddana waxaan kugu dardaarmaya inaad dadaal ku dadaasho salaatu daliilka salaatu duxada insha allahu tacaala ilaah subxaana watacaalana ka cabso waxaa weeyaan ilaah subxaana watacaala maanta haddaad dadka mujaahidiinta ah aad jeclaato ilaah subxana wataala u duceyso waxaa weeyaan ilaah subxana wataala ajarkoodna uu ku siinaya insha allahu tacaala walaa sheedina saas baan leeyahay insha allah رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون